hagaag saaxiibayaal idaacadda dalsan ee magaalada tini muqdisho muujyada f m sagaashan iyo kow dhibic shan magaartis ayaad inaga dhagaysanaysaan waxaad kusoo dhawaataan ruwaayadda qaybteedii afraad oo aan kaga hadlaynay dhibaatada tahriibka uu leeyahay markii aad dhegaysataan ruwaayadda qaybtan oo ah qaybtii ugu dambeysay saaxiibadu aragtidooda ayay ka dhiiban doonaan dhibaatada tahriibka uu leeyahay ha yeeshee marka hore aan isla wada dhagaysano ruwaayadan ka hadlaysa dhibaatada tahriibka uu leeyahay
kaalinta koobaadaan galay iskuulka weliba si waxaan ku galay iskoor aan weligiis lagu gelin qofka ugu yara iisoo dhow boqol bundaan ka koreeya say suuragal ku taha marka aniga minxadii waxbarasho aniga aan helay in dee la gato oo layga masuq maasuqo waxaa suuragal ma wax dhici karana ma aha maxaa sameeyaa niyo talo anay igu caddaata hadda niyo iska tariiba ma iska baxaa ma maxaa sameeyaa marka xamaali ma iska galaa talo hadda anay rabtaa meelaha wax ka bilaabaa la rabaa ilaa saan waxba laguma sii jiri karo waxbarashadii hadday saan tahay maxaa malaynaya wax kale shaqo iyo wax kale daashin maxaa malaynaya marka shahaado maantay iyo yacni natiijo yaroo a heshaa haddii saan lagaa yeeloyo wax kale waxaa weeye niyo wakti inaa isaga dhumiyo maba ahanba
guuladw ii waran saaxib war saaxiib waa fiicanahay maantay wax ay dhahdaba bannaanka u soo bax anaa bannaanka jooga maanta oo wareeg iyo socod diyaarsan derbigaana fadhiya ka war war niyo maxaa laakiin maanta bannaanaa fadhisaa kaligaaha fikiraayo xaaladda jirta ii sheegba war niyo xaalad aan laga sheekeyn karinaa jirto horta kaalin koowaad inaa gala waa ogtahay iskuulka waa sooma ogahay si fiican waa la socda kaalin koobaad a gala ma xumee saaxiibkayow waxaa lii ballan qaaday oo aan helay minxo waxbarasho haa weliba minxo waxbarasho hadday bixitaan meelahan iyo maleesiya iyo luuqyadan iyo turki iyo maaha hay toos abuu ruushka wax uga soo baranaya laydhaha aday inaa kasii baxda aragtid haa ruushka toos haddanta ma heshe marka waa moscow haddaa taga xaa ii dhiman waaba waa anoo been waxaaba leh soo noqon lahaaba oo oo oo admiraal ah oo darajooyin noocaas noocyo kala duwana wata see waay hadda ma heshe marka mise waa- waa waa lagaa intaa qaatay ka helaniyo iska dabuureydis marka dambe waxaa warka uu kusoo dhammaaday baraada waxba laguma hayo haye xaaladdu marka jiqay taagantaa wax aa qabtaa la- baqaarkan inaa xamaali ka noqda ahes hadda anoo ogta aqoontaa niyo leh.
horta aniga waaba la socotaa odaygii war adi ag- hooshaada ag- waaba hool kale adi wixii- taada anigii tayda aaba aaba i- madoobaad igu aanigi adi taada adi adaaba siyeelamaano haye baabuurkii wixii hadda waa lagu weynayso dacasaa wadataa waa kaa shakiyo marka guuladow imtixaankii aniga wixii duqii waxa dhan wixiisaba u qaatay waa layga qaaday Mm.
ani hadda marka inaa baxo aiga go-an intee aadi marka oo magaaladan dhan baa ka gooya haye waa baxaayo yurbaan adaa tahriibaan galaa adiga wixii qarash iyo wax dhan waa haystaa adiga hadda maxa- diyaar ma tahay horta lacag ma haystaa lacag waa haystaa wax dhan anaa ku- anaa isku filan adi ma- soo adi lacagta hadda- lagaama qaadan intee ka keenta lacagta lacagta ayaga ana- anaa soo farsamaystae ayaga ha ira raadiyaan meesha rabaan ha iga raadiyaan laakiin adiga anaa wax dhan noo haayo jidmaris iyo wixii dhan waxa ku baxaayo safarkaas anaa bixinayo Okay.
ee niyow haddaad diyaar tahay iraac magaaladan isaga tagno adigana minaxaa lagaa qaatay oo lagaa masuq maasuqay anigana maxaa la lahaa wixii dhan aa magaalada ku maraayay boolo xuftadii kulli waa laga qaaday wax aa kusii jooga ma leh imtixaankii kaalin kaalin koowaad iska dhaaf adaaba kaalin koowaad galo lagu oo xataa minaxadii lagu diiday diidii saaroon minaxadaada xataa qof kale ku baxay magacaaga qof kale ku baxay Ninkan marka aniga isaga imtixaankiina waa ku dhacay wixin waa laga qaatay magaalada inaa sii jooga wax wax micno miisoo kordhinayso ninkan isagaa imtixaan ku dhacay anoo i qoraamin aniyo haddana waa ujeedaaniyo xaaladan aan ku jiro inaan iska raaco warkiisa yeelo lacag hadduu isiinaayo saaxiib hooyadii xataa ma u sheegaya niyo war waa daynaa niyo waa raaca wixii ka dhacaya ka dhacay haye maxaa kugu dhacay war guuladooda?
niyo waa waa- waa fikiraya wax yare saaxiib ma igu hubtaa inaa lacag haysid anaa kaa hubataas meel cilaa maa soo istaagaynaa maya wax cidla lahaa ma jirtaba kulli anaa ku wadaa ku dhahay wixii baraadabkeedu lacag isla justin now naaw diyaar haddaa justin tahay now boor saxtaa soo qaadanin war boorsa xitaa hooyada iyo walaashay rido cida u sheegaya male niyo labada xabaa hal wadato, ninaa bacab soo rido, ninka intana gabadha.
meeshaa ka baxayna maaragta ninkaa ka baxayna alaabta aan ka gadanayna waxaan leenahay hooyaday haddaa aragtid oo yaqaanaye ninkaa ka baxeena Waa taariibay dheh.
ninkaa u tagayna xataa lafta ugu dambaysa lacagtaa u tuurna waa tuurayna Asaga- lafta.
maya waa u sheegayna waa taa riibeen dheh aan leenahay Haa, keliya marka annaga niyo wax haddaa- kale oon marahay male waa niyo soconayna.
lacagtaas haddaan noo Ilaa heysin ma- Saxay way dhunta lacagtas ama noogu wax gooda.
walwal dhan ha ku- kugu furmin
baraadarkii hadda ka howlgalo wax walbo kugu justinaaw ka baxay howlgal haddanna wedi waxa lacag meesha ku ilaa taal meesha aa ka tagtaan ii weydii lacag lacagtaas soo qaado Diyaar Saasaan waan.
u- dale ninkii waa inta ka raacina bawrka weligay meel bawr laga raacay mar BL hore xitaa waxaas meel laga raacay.
fiiladaas anaa mar hore soo xiray fiiladaas mar hore anaa waaba soo ku xiray diyaarsan tahay miya waxaan awaa diyaarsaneed adile diyaar ma tahay bis war nawadi hadda nawadi hadda nawadi Nawad nawadi nawadi marka.
nawadi nawadi nawadi saaxib haye warniyo inaa aniga baxa waa go-aansaday saaxib ninkaana waa raacaa waa ka faa'iidaysanaa waa jaanis wax kale iyo tale kale oo ii muuqata oo midaan ahayn male kowdhe ninkaana u sheegaa noo axmedjiisa u sheegaa waxaan leeyahay saaxib waa baxay hooyaday fariintaas ii gaasiyey haddana u sheegin waa u sheegaa odagaan iska dhagol dhagol wax ma fahmaya laftirkiisiniyo adeer axmedow haa ma fiicanta adeer xaaladda ka warran waa fiicanahay adeer sitahay maasha allah waa fiicanhaya waxaan kaa rabaa adeerow safar yaraa isoo galay kowdhe haye Eh, inaan kuu sheegaan rabaa hooyaday aan fariin kuugu dhiibaa maanta suuqa may joogto laakiin adaan rabaa inaan fariin kuugu sheego haye maxay tahay fariinta waxaan kaa rabaa niyo aniga waa bixi rabaa kowdhe haye dibadda u socdaa kow waa taariiboyaa haye wax ma kaa qarinayo hooyaday waxaan kaa rabaa biri markay kuu imaato sax inaa u sheegtidaa kaa rabaa telefon inuu hesaysan waa ogaa hoose wicin hadde mana tegi karo gurigeena saasaa kaa rabaa hooyaday markay suuqa imaato wiilkaagii guuleed waa baxyey macsalaama taariibuu aaday yurubuu aaday aa leedahay haye Intaasaa ana- ka raba inaan anaa geysto.
igu ogtahay adeer waa mahadsan tahay adeeryaha Eh, waana u sheegay waxaa leedahay wiil jamaal la dhaho ah oo raacayaa leedahay oo odaga cidda lacagta le oo dhalay saasaa u sheegay okay marka anaa- iga welwelaya Okay, intaas haye.
u sheeg haye haye waa mahadsan tahay
anidina sheegaya baabarka soo kora baabarka soo kora dhaqsada haye haye guulad ninkii waa- ninkii waa kanaa ninkii gaariga waay maya War saaxiib, ila soo horta nijibta gaariga gaariga kula buuxsanaya.
sanaynaa horta aan raacna gaarigaan nasaar
waa nin as dhegeysanay gaari waa buuxsamaya gaariga ma waxay berri waa subaxi ma buuxsamaya.
bixi karnaa subaxi may may hadda hadaad diyaartiin Hadda adiga la gaarigu saar.
idinka hadhaya intee noo wadaa marka libiyaad ini wadaya dhaqsada iibiyona geena doonta meesha taalaa wadaa libiya nala geynayo inta usii soconaa soomaaliya ma u laaba rabnaa marka doontii ad- anagaa ka dhiman bis inaan raacna waay hadda daaqsi dhaqsada saada galoona wallah geena haddaa dhahno war bis hadal ay waa bilaabay nagu dhaqsada imaanaya.
gaariga raaca buuqa joojiya raacin raacin raacin raacin raacin
Haba, nimankaan kuwa- يلا يلا انزلوا انزلوا انزلوا يا حمار بسم الله، انزلوا ارزقني يلا يلا ترتيب يلا نوع.
يلا يلا يلا بسرعه يا حمار يلا، شل يا حمار.
إيه، اسكت شت ورني شت يا سقبل شبل هاي شل هاي سك- سك- سك- اسمع سك.
اسمع اسمك هاي- هاي- ايش اسمك هاي- هاي.
ايش اسمك هاي واكرني ايش اسمك اقول لك ايش اسمك يا حمار
وليدو هذيك مقعة ما هو يوريها dadkan male isku waalaniyo Hello.
tartiib ulla qan.
يا حمار هاي- هاي.
مقعة كل شيء يسا مقعة شك هاي مقعة شك وريها guuleed كل ده دواي كل مقعة jamaal جمال دحين ادوق ابوك وب- بترسل التليفون دلع يلا يا حمار
ha inaa hadda baxo waaye inaa baxo waa gurigaaneeti inaa ka- waa kala tuutuusiye wax may ii harsano inaa wax yara jabi soo qaato waay oo baxo laakiin meesha waxaa muhiim horta inaa iskala kiciyo soo maaha inaa noqdo naag nin lacag leh uu qabo bal aaw dahabkayga iyo waxayga aan soo fiirsaday bal saa iga dheh allah alla waaba eber meesha bismillaahi raxmaani raxiim alla maxaa xoolayga ku dhaca hoogaya ba istakfirullah laa ilaaha ila allah xageen tagaa alla waxaygii malahan inteen aadaala ninka waa inaa hadeer wacaa haddaa wacayaa xooleygii waxaygii ma lahan war maxaa dhaca maxaa kugu dhac u qalinaysaa war heedho war wixii xoolo ahay ee dahab ahay ee inta aadii qabtay isiinaysay hal xaba makayaalo wiilkan ilaa saa ku maqayaan bismillahirrahmaanirrahiim gurigaa soo galaynaa maxaan ka ogahay hee war u kaadi qof u kaadi guriga tuug intuu guriga soo galo haddana qolkayga u dhaadhacayo kaas War u koo naga kaa- fog ma aha u kaadi u kaadi qaanadan bal aan furay ya ya ya ya war boorsada toban kun oo doolar lacaga ku jirta mana ku jirto alla waa kii kii lee qaad qofkan Kee- walaa kee- inuusa kee?
qaadan wiilkaagi aaway aaw asiga ma joogin ilaa xalay ilaa saakay ma arkin wiilkaas aniga.
xalna soomooyin ma soo hoyanin aaw ja- aaw jamiila aaw aaw gabadhaadi aaw gabadhaydu way joogtaa bulsuga aan wacay.
jamiilo jamiilo aabe kaale aaw walaalka
walaalkii aniga ilaa xal ma arkin bismillah goorma kugu dambeysay ma arkin ma xala dhan ma oge ama adigu soo jira aabe bismil xafiiskayga ma imaan aniga Hay, anigu lix saacaan shaqo ka imid sidaan qolkaygu soo galay waaye asagana maba fiirin adiga qolkaagaan fiiriya adoo jiiftaan ku arkay waaba iska jiifta maba kontrol maasi jijo goorma kugu damay zuulkaaga war ani shalay soo u baxay kadib ma arkin xoolayga wax walba iiga daranayniyo xoolayga meelaa laygu War sheego waa iisoo wiilkiyaa- tashadeen war haddaad xoolo dihin waa- reer cabdi hebelow war fiiri jiijo xolo waa layska helaya laakiin wiilkiyaaba noo daranba war wiilka halkee qabtay taleefankiis garaacaabo aaba bal sug lambarkiisa ha daawacaya bal inuu dhacay in kale ilaahow dhacaa
waanu ka xunnahay lambarka aad wacday wuu dansan yahay alla lambarkiisu uu dansanyahay aaba wiilka maxaa ku dhacay
may may may ninkan waa baxa waa baxa adaasi diisa badatay inuu baxaan umalayna ani yay isla socdeen marka u dambeysay tuu sheegaa aadi karaa aabe war adiga ii sheeg yay isla socdeen marka ugu dambeysay wiilka guuleeda ku oga aniga yaa ku ogeyd guuleed cunugaasaa duubsaday marka wiilkayga wiilkayga waa la duubsaday cunugaasaa duubsaday aab intuu aadi karaa he, waa wardaabka hooyadaa dhan cuntaas asaa meelba qaatay aqoonine tuuguu naqday qaa'in saqajaan awal aab damiin ahaa walaalkay saasa dhiin tuugma war awal noqon kare uu saqajaan waayu awal uu damiin ahaa damiinnimadiis tuugnimuu ku darsaday aaba hooyadiis muxuu isdeji dhacaya aaba daabkeedu qaadaya isdeji war sii waryaa hooyadaa hooyadaa b- b- b- b- u dhib ba- baalka lacagtii aaway war waan wareerno waalane guuleed gurigoodii mataqaanaa abo aaba isdeji guuleed guriga war guuleed guriga- guriga guuleed mataqaanaa hay waa aqaan war haddaad igeynaysaan kuli Hay.
waalidkii baan ku dacwaynaya wiilkaygii asigaa duubsaday reerkaasaana wiilkayga ka rabaa aaba isdeji wiilkaas wiil aqoon-yahana waaye meel waa lama naga tag socde wiilkaaga aqoontaada ma naqaane raadso damiinin baa tiin kulligiin faasiqiine oo faasidiine haye gurigiisa ku geeyeen igeeda wiilkiisna kaxee jiija ii sugaadeen madaxa iska waaline daabkaagii wax dhan waa la helayaa dahab la qaata xageen ka keena anigan telefoonkiisa oo dansan yahay alloogaye baaye tuugaad noo dhasha annaga war tuugaadaa abtiyaashiis buu tuugnimada raacayaan u keena ii malaynaya soo raadi wiilka
asalaamu calaykum war asalaamu calaykum annagaa isku dhibaatay adeer bax adeer dhaqaaji dhaqaaji En, jiijo ii kaadi reerkana u tagaya lacagtii macal cunugii adigaan ka rabaa aniga suku xaaji arrinaa arrinaa ku war sheegi lahaa.
arrintaada maalin nadaaniyow ii sheeg jiijo sidee wax yeelnaa marka wiilka war kale arrintii Ya.
jam
yaa war arrintaa ku sheegina waa dantaada ogow arrintayda arrintaa ii sheegta maxay tahay wiilkaaga jamaal hee jimaal maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay jimaal jimaal maxaa ku dhacay war maxaa ku dhacay jimaal nala hadal war jimaal maxaa ku dhacay
salaamu calaykum cunugaa may reerkow maqlaysaa hadda reerka gurigooda geenaysaa wiilka Salaamu wiilka calaykum.
karaba. oo lacagtii xoolayba kara war wacalaykum salaam nadaa lacagtii iyo xoolaygii wiilkiiba sigaan ka rabaa may garataad kay xaaji ila hadal horta maxaan isdejiyaa maxaa hore hore dhaqaajiniyo nadaa annagaa isku dhibaatay war arrin dantaada ah ku sheegina waa yaa ay dhegeyso maxay maxay tiri dantaada wiilkaaga jamaal iyo wiil kale waa tahriibeen lacagtii iyo b- b- horta lacagteedii meel ku sheeg toban kun oo dollar iga maqan maadaa War qaatay lacagta maadaa adiga- wiilkayga adigaa la siiyey?
tahriibay Maadaa- lacagta.
yaa jijij u kala daabka maar toban kun aan noo daranay ii sheeg lacagta maadaa ku dhibi jamaal lacagta iyo wiil isla socdeen labadooda ku Ya.
tahriibeen lacagta lacagta ku tahriiben anaa ku hubsadi doonta lacagteedii ha iyo daabkoodii isku tahriiben ha guuleedka iyo asiga jamaalkayga ha A- labadooda asigaa iga duubsaday Ha.
guuleedku waa ninkii duubsaday war reerka igey warya reerka igey reerka igey Inu- soo hadda maxaan kula jijo alla wiilkaygii wuu baxayay alla inteen ka keenaa maa wuu cageen.
baxayay wuu baxayay adaa bax Haye, yiri alla adaa yiri bax wiilkaygii badii balaayadii oo galayay
warkaas awalow waxba tarin laga daa muxuu u taariibay maxaa laga helaya adaa wax walba kolba tu war anaa dalaca ka baliya adna adna dalaca waa ka badiseen nabada nuu kala daaya meesha yaa wiilkana waa dhalaysa waa yar tahay wiilkale waa dhalaysaa maxay tahay kii intaa dhammaay soo koriyane walaala gacalis waxaan ku sheegaa reerka noge aawa jamiilo jamiil iwad iwad jamiilo aabana keen aaba Soo baxay, isdeji wa- midaeda kale dhiiggii kugu iwad iwad dhiig waa nugu kariye dhiig kar allah ku rida ma dhihi karne Hayaa.
dulliga xunkaa madax adag leh haya aaba isdejina keen
بيت امك هنا لما ليش تبغى تسافر؟
بس- بس- بس- بس بس بس بس بس waa soo kacay waa soo kacay فين؟ كلم كلم ابوك كلم ابوك ay كلم بال- بالسومالي كلم كلم قول له ay hadda hadda waa waa hadda ku cad hadda waa hadda waa على hadda التليفون يا حماد، أدوا- أدوا-
على التليفون.
أدوا- خلاص. كلم waa كلم waa waa قول له عد لنا وع 7000 7000 70 7000 تضربكم 7 ايوه 7000 waa waa ana 8 8 8 20 10 10 10 10 هاي.
10000 ارسل ابو كلم ابو هاي.
يلا قطفه waa waa cas suka dugtiga ila
كلم ابوك يا حمار
one two three taleefonkala taleefon dhacno taleefon dhacaysi isku day codkaaga carabiga iyo hadal la hadal abba halo asalaamu calaykum Hadla, hadla, hadla.
yaa ila Halo, hadlaya aabe waryaa jamal aabe see tahay waan fiicnahay aab halkay joogta aabo aabe liibiya leegu haystaa yaa liibiya leegu haystaa yaa ku haysto magafe yaa magafe kalam abuug yaa ximaar kalam abuug guuleedna waa dhintay بالله هاي قد اللي هاي قد اللي عنقه هاي قد Hadda اللي waa- ورجمال waa maxay- waa maxay- kana waa kana maxay ku abal leeyahay?
cagaa leegu Lacag haystaa lacag taa soo karawaan tirin waa lagu dilaa leedha meeqii kaarbaan abo haddii toban kun oo doolar aad soo diri weyso haye saacaddan wixii ka dambeeya haye mawdkiisad ku faa'idaysanaysa waxaa adeer macaan adigaa Waa ku soomaali lahayd.
adigaa soomaali in adeer uga cali maad igala hadaysa carabka xunka wiilkiyga taba Soomaali haddaan ahay Ah.
shaqo kale ma qabto waxaan kuu sheegaya haddaba intaan anigaa ka haya carab قول له haddaba كلم anaa كلم ka- ابوه intaan baanaa ka haya hadda carabka kowdhe 10000 قول waxaan له kuu sheegaya cashta haddaad toban kun waa kas maqlaysaa toban kun haddaadan soo dhiibin daqiiqadaha soo socda waa ku daay wiilkaaga waaya waaya anaa toban ku soo dhiibaya walaalayaal waa laga diri wiilka jamaal aabo waxba ka cabsan anaa dhiibaya Ana- ana haya aabo aaba inaa soo dhiibaya halkee idinkugu soo diraa wiilka soomaaliga igu dhib igu dhib walaalo halkee soo idinkugu soo diraa lacagta waa kuu soo sheegayaa anaa kuu soo sheegaya halkaan kusoo diraysa daqsi degdeg kusoo dir haddaan kuu soo diraya fariinta aad aragto kasoo jawaab waaya Haddaan kasoo walaalo jawaabi weyso ها ha ku tashan ايوه ايوه خله يموت لما لما- لما اذا ما يرسل فلوس والله بقتله هذا waa la dilayaa waa maqlaysaa لا لا عربك كلا هذا ويلك عربك كلا دق- دق.
هذا ولا لو سوق أسيل قال عكس.
هيا ابو ور ور جيجوي جيجو جيجو جيجو جيجو جيجو ور ويلكني اللي بيو جوغا مقفا كو دغن كوده ما مقليسا ha oyna walaalay gacaliso wiilkaaga wuu nool yahay magafa ku dhagan Ee, lacag toban kunan way nagu xujeeyeen lacagti ma haysto kolley toban kun anaa siinay haddaan u diray lokeeshku wuxuu isoo dirayaa wax walba nooga wuxuu daranaya ciwaanku isoo diray meesha ugu diray haye haye jiijo insha allahu tacaala waa diraya lacagta Si- haye
al hooyaday maanta way murugsan tahay reerka dhan maanta qaylo bismillaah hooyo ahoy macaan hooyo hooyo hooyo wiilkii war ma laga helay hooyo wiilkii waa la helay magafa laga helayaa la ma sheegay taariibey alla wuu tahriibay wiilkii hay Walaalkaa hooyo le- magafayaasha maxay dhaheen toban kun oo doolar haddaadan soo dhiibin wiilkaaga waa la hooyo dilayaa toban kun wiilkeenaa ka qiimo badan diraa wiilkii waa kale la- aaway wiilkee kale wiilkii kale war ma laga helay guuleed warna kama hayno abahana kama waramin wiilkii kale hooyo maxaa warsan weyseen wiilka kale esaa yeelaynahay xaggeen ka keennaa wiilka keenaaba wax walba hooyo nooga wiilka barana kale reerkiisa waxba ma haystaan annaga unbaa waxaysana ma labadooda lacagtooda dirtiin hooyo ayaa nooga soo waramayhay wiilkii kale binaadinimaa la rabaa wiilkaaga keligiis ma hadda lacagtiisa haddii laga diraysaa.
soo waramo hooyo waa caawinaynaa laakiin ma laga soo waramin hooyo maahana anaga hooyo wiilka aabbo kale waa usheeg jeclaan.
guuleedna ha ka war doono haye hooyo waa isku dayaynaa waa isku dayaynaa u soo duceey bal adigo hayo hooyo
xaajiyo ha lacagta waa dhiibay jam- jiijo xaajiyo mid lacagta waa dhiibay wiilkaagana waa la sii daynayaa sheekada hadduu wuu ilaa- ku haayaa hee maxay tahay sheekada Ee, gabadhaad waa ogtahay gabar iska qalbi jilcan oo iska fiican inay tahay haye wiilka kale oo wiilkee kale wiilkaaga israaceen ma wiilkii duubsada wiilkayga ma wiilkii du- labaduba waa ilmo maya wiilkii duubsada wiilkayga oo ra'yiga dhan ba lahaa wiilkayga waa fulay ma bixilen ninkaasaa dhiirigeliyey xaajiyo cidaas waa cid iska tabar yar inaa calaa ee caawin soo taxaa wiilka lahaa.
talow leeya talow ka dhasha tolkiisaa dabirtaano waxaa sidsanida warkaasaa adigu iila imaanin aniga ee xaajiyo ma aniga toban isku kun oo dool- noqotid ma isku wiilka noqotid labaatan kun oo doolar iga qabaa dahabkaaga kasii dheer yahay toban kun hore asaa hore u qaatay toban kun kalena haddaan ka dhiibay warkaas dama ha iila imaanin jiijo gabadhaada Jiijo, la hadal warkaas ha bal iila gabadhaada imaanin.
la hadal maca salaama aabbo aabbo binaadinimaa la rabaa wiilka wuxuu nala soo bartay reerkiis ka waxba soo ma qaad anagoo haystaan xayawaana ee ka soo qaad biniaadanimo ma rabo nabadii
allaabehe qalbi adagka aniga guuleed in lasoo daaya wax walbaa u sameynaya aabe
wiilkeena saana u lacnaa xalay ma soo seexan guuleed xiligan muxuu ku sugan yahay midda kale guuleed ma maqnaan jirna maxaa ka qaldan ani waa yaabanahe walaalkii hadda intuu aado hooy maxaa sameynaa intay ka raadinaa
wallaahoy waa yaabanaha aniga xitaa maxaan sameeyaa alla wiilkayga halku aade alla wiilkaygii alla wiilkaygii iga heesta alla wiilkaygii waxaa samayn doonaa murugtaani rafaadkan halkaygii wiilkaas intuu gala xilligan yaa og bisinkiyo amuu dhintay allah cunuga madada isdagaaleenaa jirta hooye telefoonkiisu wadansa dad isdagaalen muxuu ogeen ninkaas madada waa dad dadkale la- ka galaa jirto ninkaas dad lama dagaalayo waa ogtahay alla cunugayga waa layga barakiciya iga barakiciyo islaam intee ka keenaa xilligan
warcidee salaamu calaykum wacalaykum salaam iyo waran see tihin alxamdulilah waa la fiican yahay wiilkaaga akhbaarkaaga wadaa akhbaar ah abshir abshir war qaar lahaye
ilaa war fiican ka dhig maxaad ka haysaa oo war enoo sheeg
wiilkaaga guuleed iyo wiil jamaal la yidhaahdo labadooda way tahriibeen tahriiba allah hooyo hooyo jamaal ma kase kii kii waay Jamaalkan baabuurkan yuu ugu yahay.
qaadi jira kii baabuurkan ugu qaadi jira waay Baabuurka?
gaarqabaa wiilkoo naga duubsaday baabuurka ciddii aa ku dhahay iskoolka noo qaadan ciddi lacagta laheed wiilkee naga Nabigeena duubsadeen Muhammad waana waana rafaadkan rafaadkanayay halkuu yimi, wiilkeenii hadda haddii la xirta Naadi lacagaha diibna intee xataa ma jirta, adi intee haysano jirta markaas ani maxaa ka raacaya, ogaani adi qof weyn intee ma jirta?
ilaalin karaa hooyo allah nigaaye maxaa sameeya haddi wiilkayga tahriib maa tabarteeda rafaadkan haddaa waxbarashadiina dhib ku qabo ma tahriibaa gali karaa alla yaayo hadda haddii meel lagu xirto lacag lagu furto ma haysano allakaas yaayo woo muslim dhimanaa ah, lana yaayo wiil la-aanaa nagu dhacayso badanaa.
wiilkeena maskiinka ah saasaa loo duubsaday allah waayay waa go-naye waa go'na gurigaa ma maahan gadnaa adaa dadkan barta idinkaa dadkan barta aniga marka hore Yaani iskuulkaas la dhigan jirna ani maxaa ka ogaa aawo dadkaas inay- hilkiisii aawo labadooda haddee baxnaas ehel ma gurigiisa kusoo tusaa soo bax hooyadood yaa u tagaynaa meeshay joogaan ayaga hadday warka ogyihiin aa kasoo ogaanay soo bax allah aniga rafaad miidhin wallaahi bilaa cid kaloo wax la kaashanayo ma lahan yaa adeerkiisina yuusuf u caleewaa adeerkiisina wacwaa aw taleefonkii lambarkiisa xitaa ka qarqarooya bismillahi rahmaan raxiim wuu dhacooya taleefonka halo
halo washukri yuusuf ii waran saa tahay waa fiicana alxamdulilah xaaladda ka waran kheer alxamdulilah alxamdulilah cayaalkii ka waran war cayaal ma jira rafaadaa guriga ka taagan murugaa ka taagan maxaa dhacay bismillaahiye maxaa soo wiilkii kordhay guuleedaa wuu tahriibe Yah!
cunugayga guuleedaa wuu iga tahriibe Yah!
Ta- guuleedaa tahriibe guuleeda tahriibe haa guuleed xagga u aaday maxaa ka ogaa yuusuf oo meeloo aad haddaa la iisoo sheegay Guul- fardoosana waxay leedahay ilma aan isku iskuul ahayn oo gaarin ugu qaaqaadayo wiilka hantiilaha malaha u malayna oo lacag haysato Hee.
aa wiilkii hore u wadee dhee Haye.
wiilkayga waa laga aqbaliyay yuusuf oo cid aniga ii dhoofinaysa malahan cid wax garab isiinaysa malaha maxaa sameeyaa meeshaana murug la fadhiya hadda waaye hadda waaye maxaan samaynaa maxaa noo talaa maxaa noo Yuusuf talaa oo adaa meeshaan isugriye maxaan samaynaa ani dad kale ma aqaan adaa ilmihii aabahoodii labaada yuusuf oo adee tala ku agta alaala ka sokoo tala tii ilaahay waay horta bal aniga hadda waa arrinta hadda waa baxaya saacadan ka bilaabato Haye.
ehelkii qaraabadii wixii aan gelayaa Haye.
waxbaan raaraadinayaa waa isku hagaagaysaa ilaah idinkiise bal ilaahay ha nagu duwo bal horta inuu soo hadlo bal la ogaado xaaladiisa iyo meeshay galeen iyo meeshay jiraan weligiis Horta in la wiilkayga ogaado.
ma bixin dhurwaayada ma cunaayo badihii maa lagu cuniyaa iisoo sheegaya xitaa juuq kama hayo hooy meeshaasaa lagu haysta xitaa yuusuf oo kama hayo maya insha allah waa la helaya waa baxaya waa baxaya haddaan tegaya hawshaas waa gelaya waa xiriiro badan baan samaynaya insha bal allah gartaas adaa kugu ogaadaa iiga fiican aniga dadkaas yuusuf oo galgal cid kala haayo ma jirta aniga cunugaygaasa u baahanaa keliya hadduu badbaadan xag alloo iiga badbaadeen waa tahay insha allah waa dadaalina Haye, waa haye waa ilaah, mahadsantaha haye.
waa mahadsantaha waa yaab cunugii waa tahriibay aniga ilama aha fikir guuleed isaga ka yimid dhankiisa inuu ku baxay laakiin waxaan aaminsanahay guuleed matoorka weyn ayaa la saaray qofka weyn ayaa guuleed kaxeeyey laakiin ilaahay waxaan uga baryayaa guuleed inuusan ku dhicin dabinka iyo shirqoolka loo maleegay iyo ummaddaas iyo magafe ilaahay ha ka badbaadiyo waa maskiine ilaahay idinkiisa
hooyo hooyo lambar dibad ay soo wacooyo hooyo lambar dibad ay soo wacooyo halo alla guuleed waa hooyo ho alla guuleedaa soo hadlaayo alla wiilkayga ii waran saa tahay yaa ku dilooya alla cunugayga waa la dilaayaa maanta wallahi waa la dilooyaa alla waa la dilooyaa alla yaa dilooya guuleed intee joogtaa hooy badbaado maa samey karaa intee joogtaa lacag toban kun ayaa ku haysto
تليفون يا عمال اسمع اسمع اسمع اسمع اقول لك 10000 10000 لو ما ترسل 10000 بنقتله بنقتله كلم بالصومال كلم بالصومال كلم بالصومال حرمه tobankuun haddaad tobankuun haddaad keeni weysaan wiilkiina qalaas waa u dhammaad كلم بالصومال 10000 10000 wiilkayga wiilkaynu sadiis toban kun baa u dilaysiin yaa musline alla yaa musline alla yaa musline alla yaa musline dabi telefoon alla yaa musline hadduu leedahay annagaa xal sameyneen wiilkayga على ويلكي والله بالله تلا رفض ويلكي على ويلكي انت تمنكم كان الله حلقة انت تمنكم كان انا قرقين لقد وافرت وصاي waa سكر ملا قرقين gadeen لقد واي gurmaayo gad wiilkeena noogu على ويلكي قولت نفسدي لو قلايا وقام أنا كنت يا عايزة مسلم بدل على ويلكي جاي بدبادنا على ويلكي جاي بدبادنا حلقة لما لا قرقين لقد وافرت وصاي نفسدي Ooy, سكر gad عنقي gurgaan- نفسدي gurgaan gad guri maxaa noo tara Wiilkeen noo badbaadi.
shugli wax wax aqbaar ma haysaan cunugii wuu soo hadlay weliba asoo magafee garaacay Yaa!
oo toban kun oo doolara lagaa rabaa liileeya cunugeyga badbaado rawaa magafii maa dilay magafaa dilaa cunugeyga waa dhintay.
Maxaa la yidhi marka?
Rawaa, badbaado toban kun oo doolar yuusuf furmayaal gurigaan hadda dalaal u dir hadda iga gadaan iga wiilkayga nafsadiisa u baana hadda gurigaan dalaal iiga dir iiga dir dalaal hay maraba.
hadda hadda u Intaan diraya qaba iiga wada hadda cunugeyga, hadda meel kale hadda wax mari karaya.
hadda hadda u diraya Nafsadiisa badbaado, hadda u dalaal diraya gurigaan iga badan maraba.
hadda u diraya hadda u diraya Jidka baa jiiftaa, haye doolarka iyo hadda u sodon diraya gurigaan iyo haye sodon waaye balaayaa ii imaatay, iyo haye sodon.
hadda u diraya asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله iwan وبركاته walaalkayo ma fiican tahay ما شاء الله وفي عنا يساتها inaadana waxaan kaa rabaa ها si dhaqsi ah oo degdeg ah ayaa waxaan kaa rabaa gurigii ilmahayga ay deganaayeen oo walaalkay oo ka dhintay oo ku yaalay xaafaddaas ma taqaane سفي عن gurigaasi beec waaye waxaan kaa rabaa si degdeg ah arrin ayaana haysato arrin amarjansiya gurigaas waxaan rabaa inaad si degdega iigu iibiso iigu hadda niyahow guriga dee guriga waa aragtay guriga ma aha guri laba jidla ma aha guri jid haysta ma aha waa guri basiiba marka waa waa maxaa dhib hoo jira macnaha kaa- walaalow arrin amarjansiya ay haysato waxaan rabaa gurigaas inaad ii beeciso soddon kunoo lacagahan ku rabaa ii degdeji degdeg ii gaarsii gurigaas walaalow macanow si dhaqsi ah jawaab iga keen war walaalow maadaama ay dhib ku hay- m- yaa maadaama uu dhib ku haysto waxa waaye eh, soddon kun ku arki maysid gurigaas shan iyo toban baan hadda ku siinayaa waxaad rabto ku qabso danaha ku qabso yaa hadda waad aragta xaafadda waa xaafad oo oo- yaa oo bilaajida oo ma aragta oo basiiba oo meel laga gala lahayn meel meydka laga bixiyo taa male xaafadiinna waa ogta waa gartay marka inaad oo shan iyo toban baan bixinayaa walaalow shan iyo toban kun oo dollar hadda akoonka iigu shub hadda ii soo gudbi gurigaas sabarloogiisii wixiisini waa kanaa sharcigiisi waa kanaa hadda iga qabso igala wareeg haddeer baan kuu soo diray hadda ii soo shub insha allah
shukri shukri shukriyey Hee, yuusuf see tahay waa fiicanahay, horta niyo alxamdulilah.
gurigii waa soo iibiyey alxamdulilah Gurigii waa gaday.
alxamdulilah haye gurigii shan iyo toban kun ayaa lay dhaafi waayey haye dantaadana waxaa layidhi masale ayaa loogu sexlaa si fiican annagaa maanta dan leh shan iyo toban kun maa toban kunaa laga rabaayo shanta xitaa reebe tobanka miisii shan iyo tobankii kunba waa tanaa Isii, haddeer wiilkii aan ilaa dirno tobankaas hawshaas bilow.
aan dhammayno hadda xabaalada iga dirguuleedna hadda aa wacna nimankii inkaar qabooyinka haddaan hurigii dilaya, haddaan la sii daynaya hadda haliyida Waa dirayna, haddaan u dirayna lacagtaas.
ilaa hadda waa taaganaa wax ma cunin waa ma waa maasanta haddaan daraynaa hawshaas waa gelaynaa
sii daayay maanta nasiibaa leeyahay laakiin waan sii soconaa hooyadiina u sheega waaye aan dhahoy aniga meeshaan waa soo galay baxarkan mana ka soo laabanay duca iga soo daba tuur meeshii ilaahay nabadii ugu geeya arkaahe waan sii soconaa hooy waa baddaan inta ii dhiman haddii ilaahay magafihii dhibka badnaa iga waday alxamdulilah taaganaa laakiin wallaahi hooyadii dhibkaasay martay maxaa isoo waday maxaa isaga joogi waayey maxaa isaga shaqaysan waayey magaaladeydii shookeedii ilaa hadda xataa dushaa ka xirmisana alla Waa lambaraan ii soo dhacaya.
wacaayo alla lambaraan soo fardoos lambarkaan soo wacaayo lambarkaan fiiri biyuu yahay hooy guuleed le waaye umaleenahay qabo qabo qabo qabo qabo ma iga qabtaan Qabtaan lambarka halo, hooyo.
halo.
Hooyo,
guuleed hooyo miya mise farduuso waay hooy anaa kula hadlaaya akhbaar isii bal lacagtii waa shubna hooy ma lagu sii daaya Lacagta masbiil way waa lagu soo gaartay, haystaa waa la siiyey nimankii waa liiga daayey alxamdulilah al ilaahay ducadeedu wuu ii hirgeliyey waa heystaa alxamdulilah guuleed hooy duca haddaa iga rabto soo laabo bliis guuleed soo laabo hooy haddaa duca rabto waa kuu duceynaa wiilkayga Hooyo, soo bas- laabo baddaas ha iga sii hooyo, qaadine hooyo, ducadeeda waa rabaa duca ma diidi kara laakiin waxaan kaa rabaa inaa iigu duceyso inaan sii socdo wax yara ii waa dhiman, sii yarba ii soconaa wataa.
a guuleed waa ku baryaa hooy duca haddaa rabto intaan ha igu Nolosha ekaata rafaad hooyaday, hooyo soo laabo hooyadayna bliis guuleed ducadeeda haddaa rabto waa idiin soo laaban kari inaan sii socdaa hadday ii qorshaysan ducada iga soo dabatuur dhabarka iga soo dharbax waa kaasaa hooyo alxamdulilah ilaahay dhibkana inuu sii tusinaa rajayna meesha ugu dhibka badnayd waa mooday wax badan ma ii harinin wax yaraa ii haray ma fahantay bal ilaahay ilaahay wuxuu kuu qoro magafaysa ducadeeda hooyo kula jirto waa kuu soo duceynaa salaatuleyl salaad walba oo tukado waa kuu soo duceynaa fadligeeda hooyo inkastoo aad jecla hooyo inaad soo laabatid laakiin waa kuu duceynayaa guuleed adiguna faatixada aqriso nin weyn oo ilaahay qur-aanka baraatee faatixada aqriso qasaarahaas iyo rafaadkaas iyo dhibkaas anoo mara hooyo inaa soo laabto waa kuu wax duceey macnaa ma soo hooyo waa kordhinaysa bal hadda waxa waaye shul iyo shalaan gala ilaa iska tala saaranaynaa waa kaa saasaasaa noo balan hooyo haddana waa sii soconaa meeshaan inaa ka baxa iyo qorshaysan galabta waa baxa haddii ilaahay hayo yiraahdo, ma hooyo hadiiba haddii marba lagu daa hooyo dadkii kale kula jira aawe
wallaahi qaar waa la heystaa qaar lama deynin qaarna waa la rafaadiyey qaarkood waa la dilay meeshan dhibaato waxaa ka jirto midii ugu xumeyd qof soomaaliya iyo qof muslina iyo qof maanta aan ka naxayo soomar ma dhihi lahayn soo-aad ma dhihi lahayn rafaadka dhibaatada naxdinta taalla waxa oynayo waxa abaadayo sida hooyooyinka loo rafaadinayo hooyo kasta markii lacagta laga qaato aniga alxamdulilah badbaadiyey hooyo kasta markii lacagta laga qaato cunugeedi in loo daayo ay sugaysaa haddana lacag kale la sii weydiiyaa oo magafayaal iyo dad kale oo shirka ay yihiin dadkaan marka hore qabanayo loo soo loo sii dhiibaa oo si ayaguna lacag ay wasii qaataan qofkii meeshaan waa laga ganacsanaa dhallinyarada waxaan leeyahay meeshaan rafaad dhibaato balaayo wax aan oolin ma leh hooyo Marka, guuleed yaa jamaalkii la soo aadin hooyo, qofka aragtid intaas ka wacyigeli Guuleed, Aniga hoo- waaba soo galay haye meel aan ka laaban kara iyo xaalad kale maanta haye dib hooyo waa- wadankayga waa- tartiibna igu waa- soo celin lahaa waa kuu Waan duceey joogi waxaa lahaa, ku laakiin waxaan ka weydiiyey baqayaa haddaan soo laabto magafe kale haye soo laabashadana magafayaalaa jooji waxaa waxaa ku weydiiyey jamaalkii kuwada aawa kii kuwada aawa hooyo mala dayay asigana ciddiisa malaha lacag ka shubtaa maqlee
wallaahi meel oo cerwii jaandhiga moogi maalinkii nala qabanaya igu dambeysa isagana meelaa la geysaa aan inuu beera falaayo in la dilay in meelo kale uu aaday alleheyka alle isagoo cabaadaya hal bisoy habeen haddaa bas.
adiga ii badbaada alxamdulilah waa inta kale masaakiinta dhibanna allaha badbaadiyo waa u duceynanaa guuleed meeshaas ka carar hooye wixii kaloo dhiboo kula soo gudboonaada saa ii soo wici kartii soo wac habeen muhurda maalin muhurda waa Insha Allah, rafaadsanaa hooyo, hooyo hooyo, ilaahay ku hooyo, badbaadiye maanta murdi.
bisoya oyn wiilkayga aamusooya oyn ha oyn wiilkayga aamusoo kuu soo duceeye aamusooya
taleefkayga soo dhacayo halo
halo aaba ii wara jamaal aabo
ha war jamaal miyaa ma soconaan riyoonaya aabo
waa fiicana wallaahi khayr war ma lagu sii daayey waa lii sii daaya nimankii Alxamdulillah.
soo gaartay Haye.
Nimankii guuleed waa isalnay Haye.
Doonaa hadda saarannahay Haye.
guuleedna doontiyaa laga tuuray maxa yaa yaa maxaa tiri
guuleed Hee.
aniga waa isalnay haye
doonaa hadda saarannahay doontiyaa guuleed laga tuuray doontiyaa guuleed laga tuuray haa ma wiilkii kula socday wiilkii la socday Dad- gurigiisa waxaa wa- guriga ciddiisa waxaa war ma nool yaha marka maaha doontaa laga tuuray ma nool yaha ma suu dhintay inuu noolaanayo muu malinayo badweyntaa lagu tuur miyaa haa baddaa lagu tuuray Inna Gurigoodana lillahi waxaa taqaanaa ciddiisa wa inaa ilayhi Jamilo.
raajicuun jamiilaa taqaana cidda haye haa wacay ah loo sheego cidda lasha adigu hadda halkee ku sugan taha abo
baddaa ku dhex jiraa weli doontaa saaran tahay doontiyaa saarannahay waa inaa soo lillahi rafaadnay.
war nimanka iska tuugtuug yaan lagu tuurin iska tuugtuug baarin iska dhig nin maskiin iska dhig markay ku tuuraan doonta dhinac ka qabso haye haye haye aabba dabci yeelo bismi illaahi raxmaan raxiim wiilka islaamad aawey jamiila jamiilo aabo jamiilo een, horta inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ma dhinta yaa ilaahay waaye.
dhintay ma dhinta ilaahay waaye yaa Wala- dhintay walaalkaa wuu nool yahay wiilka guuleedaa laga tuuray doontaa la yidhi guuleeda uu dhintaa leeli guuleed ma ayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu dhintay naf kasta way go'aysaa annaga maalintaynaan dhimanaynaa ciddiisa u soo sheeg samri iyo imaan allah ka siiyo aabayaa guuleed ku xaqiijiyey tacsiib.
dhimashadiisa walaalkaa jamaala ii xaqiijiyey aabbo casamay been yihiin jamaalna wuu nool yahay jamaal been ma sheegaayo damiin baa iska ahaado laakiin ciddii inaa u tagtidaan rabaa insha allahu tacaala ma fahad maxaa u sheegaa cidda markaa cidda waxaa u sheegaysaa wiilkoodii inuu dhintay u tagi cidda u sheeg cidda u sheeg dhaqaaji aabbo dhaqaaji ilaahay u naxariisto waa maskiin war jiijo jiijoy guuleed ma dhintaada aa jiijo war naga amus anu anu cabaadine jiijo wiilkaaga horta wuu nool yahaa mabruuq wiilkaaga wuu caafimaad qabaa waa kuu nool yahay laakiin wiilkii la socdaa dhintay ashhadu ana laa aa wiilka guuleyd hal maalinaan arkay Hooyadiis gaariga maxaa u maqan hal maalinaan arkay gaariga ee ii soo saareen goormaan ku dhahay goormaan ku dhahay aa caawina saacadan hadda caawina war heedhe maxaan caawinaadee annagaa wareernaye
alla anaa ka naxay hooyadiisa maxaa u sheegi doonaa hooyadiisaa jamiilaan u diray Seen kolleyta runta jamiila u ilaaha sheegayso allah u naxariisto inta dhimatay naxariista janno inta noolna ilaahay caafimaad ha siiyo cumrigana ha u dheereeyo Een, gabadhan jamiile een, inaa adiga raacdin isku dar gabadha jid ku raac waa sii oynaysay Qasbanahay maadaama oo wiilka dhintay ha inuu maya hooyadiisa sidaas soo waay waa ma sii dhinta waayo.
waa ilaahay allah u naxariisto waa u ducaynaynaa wiilka maskiinka ah
aaw gabadheedii jamiila jamiilay allaawa gabadheedii jamiila jamiilay hooyo oy meeshaana ku oynooyaa guuleed wuu dhintaa hooyoy aamus calooshaada xero aamus hooyoyd adduunkan dhan saas looga guuleed tagaya wiil fiican uu ahaa wiil aqoon-yahan uu ahaa wiil reerkiisa dhan curad uu ahaa uu ahaa hooyo waa sax hooyoy waa ogtahay wax walba adduunyada way ka qoran yihiin hooyo hadda balna keen waxaan aasanaynaa ciddiisa ugu sheegno qaaba ugu sheegno maba garanayne hooyoy balna wadi Ooy, muu socon kari ooy ma socon kari laa ilaaha hooyo illa isku allah.
qasab inoo socotid waaye maadaama gurigaadi aad taqaanid ani ma aqaani moogta haddaan aqaani lahaa waaba kaa oo ku reebi lahaa hooyoy Ooy, maba aaminooy guuleed inuu dhintay nabadi nabadi soo baxa aamus hooye Ka aamus waay, hooye, ooy, aamus.
nakeen ciddiisa u sheegaynaaye nabadi hadda bal soo baxa
hooy gurigoo ciddii waa kana hooy soo yaa galbal waaye aniga waaye fardowso abaay see tay jamiilu ma fiican tahay Soo fiicannahay.
baxay hooyo kula socoto maanta maxaa kugu dhacay waxba u sheegi karin abaay Hooyo.
maxaa kugu dhacay maxaa tahay ilinta kaa socoto maxaa lagu soo sheegay bisinkee
gabadheedii fardoosa waa idin salaamay adii hooyada waa kaa qaadna habar yar maxaa darnaa hooyo macaan wiilkii guuleed ahaa Guuleed samir iyo ah.
iimaan wuu dhintay
dantu waa mid diidan inaad diyaarad raacdaaye duqooyduna doonayn dirqiyo darafka raacgaari safarku waa midaan deg deg ahayn adiga duduma sii daawo horta waa daalantee dhulka soo dega dareenkii orahdana maba durugsanay dee unku yara biiri dilaal iyo mulaal baa ku heli oo lacag danaynaya dooni dadka f- ka buuxdaa daraf lagaaga tuuraaye iga durug inaadan oran baa lagu dardaarmaa dafdaftaa hadday badataa bur- bud diyaar ku ah durba hawada xumaatoo daadis baa yimid daankoodii intuu yaro dhaqan yahaan la iska doortaaye deegaan waxay u tahay dolfiin iyo yaxaas daldaayahay duul yaho- dad yahow waa idinkaaga digayaa ee tahriib daaya duul ilaah kuu baxshaad bannaan ku degataaye dad yahow waa idinkaaga digay ee tahriib daaya da'yartanawdiida tahriibka hala diido soomaalaidiida walamanediida da'yartenay imaqla aan dardaarme imaqla dal shisheeye madamba dal shisheeye madaba da'yartenay jooga hadulmoobina jooga dalkii hooyo jooga dal shisheeye waa masiibe
waa hagaag waxaad dhegaysateen sheekadii ka hadlaysay dhibaatada tahriibka waxaan isla soo gaarnay qaybihii saaxiibada aragtida dhegaystayaasha link idaacadda lixdan iyo afar siddeetan iyo siddeed eber eber ayay saaxiibadu barnaamijkan kaga qayb qaadan karaan sidoo kale fariimaha ayay saaxiibadu inoo soo diri karaan oo ay nala falanqayn karaan saaxiibka ugu horeeya ee dhanka fariimaha haddii aan soo qabto magacaygu waa fahiime cabdulqaadir waxaan ku suganahay degmada daynil ee gobolka banaadir haddii aan aragtideeda ka dhiibto waxay leedahay tahriibku waa mid dhibaato ku ah guud ahaan dhalinta soomaaliyeed oo waxaad arkaysaa in boqolaal dhallinyaro ah sanad weliba ay ku dhimanayaan marka la eego badaha ku yaala dalalka yurub iyagoona doonaya in ay kaga sii tallaabanaya leedahay waxaan dhulinta ugu baaqi lahaa in markaasi ay dalkooda maalgashtaan hay-adaha dooliga iyo weliba ee kuwa n g o-yaduna in dhallinyaradu markaasi ay garab siiyaan si aysan u tahriibin ayay leedahay fahiima oo maadsantaa kaaga mahadnaqeen aragtidaada inantan kale haddii aan soo qabto fariimaha soo dirsanaysa magaceygu waa muhiim cabdulqaadir degmada yaakshid ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda towfiiq ayaan barnaamijkan ka dhegaysanayaa ama sheekada tahriibka ka hadlaysa aan ka dhegeysanaya haddii markaasi aan aragtideyda ka dhiibto tahriibku waa mid markaasi aad u dhib badan dhalinteennuna aad arkayso inay markaasi ku le-anayaan badaha waxaan ku boorin lahaa in markaasi tahriibka la yareeyo oo ay dhalintu joojiyaan saaxiibka dhanka wicitaanka ayaan u jaleecayaa saaxiibka ugu horreeya qadka ku jira laynka barnaamijka nagala qayb qaadanaya ayaan soo dhaweynaya haloalo aada u mahadsan tahay magaceyga waxaa yidhahdaa saleebaan turki kaaraan argentina kusugana saaxiib qaaliya run ahaantii tahriibka ee hal iyo labo haddaa ka dhaho ee runtii bulshada wax badan aa ogeysiin sida idinka mar walba qodobada ama xamalada ama waxyaalaha qaar oo loo baahan yahay noogu soo wargelisiin oo idinkaga mahad celinayna run ahaantii ani shaksi ahaanteeda waxaan isleeyahay magaalada ama wadanka khaasatan soomaaliya dhalinyarta boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro allaa marka ani waxaan isleeyahay shaqa abuur dhalinyarada in loo sameeyo marka waa ogta markii shaqa abuur la oo kale qof walbo ninkiisa noolestaali mafahatay qof walbo haddaan loo fiirinayn qabiil ama waxyaala noocaas haddaan loo fiirinaynin qof walbo muwaadin ama qof walbo aqoon leh oo dhalinyaro ah haddoo wadankii shaqi oo kiilahay runaantii ma aaminsani inuu tahriid iyo waxyaalamida inuu aadi lahaa mafahatay
aadaa u mahadsan tahay waa kaaga mahadnaqeen aragtidaada saaxiibada wicitaanada waan usoo laaban doonaa fariimaha haddii aan soo qabtane magacaygu waxa ay leedahay waa nasra waxaan ku suganayaa saaxiib degmada cabdilcasiis gaaraan xeebta liido haddii markaasi aan aragtideeda ka dhiibtane barnaamijkan xiisaha badan gaaraan sheekadan quruxda badan ee ka hadlaysa dhibaatada tahriibka anigu waxaan ku guuri lahayn dhalintu dalkooda isku joogaan isla markaana aysan jirin waddo ku qasbaysa inay tahriibaan dalkoodana ay maalgashtaan ayay leedahay waa kaaga mahadnaqaynaa qofka xigay qadka wicitaanada barnaamijkay nagala qayb qaadanaya leenkana soo beegsanaya ayaan soo dhaweynaya xasan buulo bal soo dhowow aragtidaada dhibaatada tahriibka uu leeyahay iyo markaasi waxa aad ku boorinayso in badan cabdisaaq oo xaqiiqii horta taariifka waxaa waaye dhibaataadkeeda taagan waaye waxaa waaye dhalinka soomaaliyeed maxaad moodaaba in weliba sanadadan xogoo hadda leeyahaba boqolkiiba taariifka u noqday xogoo toddobaatan inkastoo u ahay waa in labada kun toban sagaalkii ilaa iyo labaatankii oo kale u ahaa danaha boqolkiiba boqol marka taariifka dhibaato u leeyahay kuley badahaasi caadi dhalinta soomaaliyeed aadi ka dhimanayaan dhulkooda ay kacarayaan khayraadkii iyo wax walba aada ay dhex yaaliin marka aniga waxaan ilaa dhalinyarada soomaaliyeed yaan lagu yaan lagu dhiman inaan ilaa dad ahaa iyo iyo meelaha u taariirayaan marka kulley sidaan wada ognaha saacadda ayaan dhexdaa turkiga iyo giriiga inta u dhexaysa waa waxaan waxaanu wada maqalnay inaa inay dhalinyarada soomaaliyeed weliba qaar kale ay ku jireen ay halkaasi ku dhibaatoobeen weliba baraf qabooba aad ay halkaasi ku dileen marka aniga waxaan dhihi lahaa taariifka laga waantoobo dhulkeena soomaaliyeed ayaa khayraad wax walba nooga filan hantina waxaa la yidhahdaa hantiye maxaan waa midaan hoy laga oran marka aniga waxaan dhihi lahaa taariifka la iska joojiyo marka cabdirasaaq oo taasaan dhihi lahaa saaxiib sare aadaa u mahadsan tahay aadaa u mahadsan tahay kaaga mahadnaqaynaa qofka xigay qadka wicitaanada barnaamijkay nagala qayb qaadanaya leenkana soo beegsanaya ayaan soo dhaweynaya khadiija haye bal aragtidaada ee tahriibka marka la eego
tahriibka wallaahi dhibaatadiisu waa kor badan tahay dhallinyaradana soomaaliyeed saqdadan dambe aada tahriibka wada wada tahriibooyin waxaa ku buurina inay tahriibka ka joogaan oo dalkooda hooye iska joogaan taasaa ku buurina aadaa umahadsan tahay khadiija waa kaaga mahadnaqayn aragtidaada sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadatana malaayiin jeer waa kaaga mahadnaqaynaa waxay leedahay anigu waxaan soo jeedin lahaa tahriibku waxaa laga dhaxlaa dhibaatooyin fara badan sida aad la socoto dhowaan ayay ahayd markii bad u dhexaysa giriiga iyo turkigu ay markaasi dhallinyaro qabow darteed ugu geeriyoodeen sidaasay tahay soomaalidu dhalintooda waxaan oran lahaa inay iska joogaan dalkooda hooyo ayaan la yaaya leedahay khadiijo oo barnaamijkan inagala qayb qaadatay aada u mahadsan tahay waa kaaga mahadnaqan aragtidaada saaxiibada wicitaanada goordhow waan usii jiliici doonaa laakiin saaxiibada fariimaha aad u fara badan barnaamijka ayaana inagala qayb qaadanayaan magaciygu waa safiya degmada kaaraan ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda argentina ayaan barnaamijkan ka dhegaysanayaa haddii markaasi aan aragtideyda ka dhiibto waxay leedahay tahriibku ma ahan wax markaasi ee la gudboon ama ku habboon dhalinteena waxyaabaha keeni kara waxaa qayb ka ah in dhallinyarada iyagoo wax bartay aysan shaqaynin laakiin anigu waxaan kula talin lahaa hay-adaha duuliga in markaasi dhallinyaradu wacyigelin loo sameeyo oo ay markaa kaga joogayaan tahriibka dalkoodana loo maalgeliyo haddii markaasi dhalinta waxbarata la maalgeliyo waxaa yaraanaya tahriibka iyo dhibaatooyinka markaa ka dhalan karta ayay leedahay safiyo waa mahadsan tahay waa kaaga mahadnaqan aragtidaada iyo sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadatay saaxiibada kale ee fariimaha soo dirsanaya haddii aan eego magaciigu waa abshiro waxaan ku sugnahay degmada dayniile gobolka banaadir aragtideedu waxay leedahay oo aan kusoo koobayaa tahriibku maahan wax qurux kaasi ee laga dhaxli karo dhibaatooyin fara badan dhallinyaro fara badan ayaa mararkii ugu badnaa ku dhimanaya xeebaha iyagoo jecel inay u sii dhoofaan dalalka yurub haddaba dal aadan lahayn waxba kuuma taray dhalinta waxaan usoo jeedin lahaa oo aragtideeda ku boorin lahaa in markaa dalkooda ay maalgastaan sidii hore hadda dhalintu tahriib uma jeclo oo shaqo abuur ayay dhallinyaradu helayaan ayay leedahay inanta abshiro lagu magacaabo aada umahadsan tahay aragtidaada saliimkaana waa kaaga mahadnaqaynayo sidii quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadatay saaxiibka kale wicitaanada ku jira ayaan markan u laabanaya saaxiibada fariimo aad u fara badan waan soo laaban doonaa saaxiibada waan u akhrin doonaa ilaa ma intaan ka gaaro saaxiibada fariintooda halkan ayaan idinkaga akhrin doonaa dhanka wicitaanada markii aan u jaleeco saaxiibka qadka ku jiraan soo dhaweynaya
magacaygu waa zakariye macalin zakari kabital waxaan ku suganahay degmada darkinley khaasatan xaafadda dhagax turkiga iyo markii la dhaho taariib taariib waxaa waaye waxyaabo aad u dhib badan waaye maalmahan dambe waxaa moodaa soomaalida inay xoogaa kasoo kabayaan dhalinyaradii waxaa waaye in loo in loo sameeyaa moodaa shaqo abuur haddii ay ugu horeyn lahayd dhanka iyo bajaaja runaantii tahriibka ma ahan wax dhibaatadiisa maalin iyo laba lagu soo koobi karo maxaa yeelay in baddaas aad arkaysid adduunka ku gadaaman ku xeeran in aad naftaada aad ku aamintid adigoo aad u bixiysid si aad naftaada ama familkaaga iyo waxa kaa dambeeya aad u anfacdid way adag tahay in baddaas aad ku dhiiratid haddii aad ku dhiiratid waxaa waaye noloshaada boqolkiiba konton aa dhihi karaa in aad badbaadaysid iyo in aad baddaas aad ku dhimanaysid waa fifty fifty aa dhihi karaa aadaa umahadsantaha kaaga mahadnaqayn aragtidaada sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadatana malaayiin jeer waa kaaga mahadnaqaynaa wax aragtidaada saaxiibada wicitaanada goordhow waan usii diliici doonaa laakiin saaxiibada fariimaha aad u fara badan barnaamijka ayaana inagala qayb qaadanayaan magaciigu soo dhowo walaal haye sihaan bal aragtidaada waa mahadsan tahay horta tahriibka markaan ka hadalno dhankiisa horta tahriibka waxun baa noogu baxo maahani wax nagu sokonnaan leenahay sidaan wada ognahan waxaa ku wada dhinta shacabkeena soomaaliyeed shacabkeena soomaaliyeed ee weliba u badan yihiin qaarkood raggeena soomaaliyeed waxa ugu badan ay ku dhinto waa raggeena soomaaliyeed marka maahanaan dhihi karaa duruufta ku kiliftana waxay tahaan dhihi karaa tahriibkaas in dalkooda iyagoo joogaan inaysan aysan heli karin shaqo ku filan walaalkay marka waxaa dhihi karaa wax looga hortegi karan waxay tahay tahriibka hadda sida anig ogahay nabtiga ayaa ku dhintay maalinta jimcaha ay ahayd marka walaalkay tahriibka maaha wax qurux badan leeyahay shacabkeena soomaaliyeedna in laga waaniyo aad iyo aad u qurux badan marka walaalkay waxaa lagu hortegi karaa aan dhihi karaa marka inaan layska dhaafo dalkeena soomaaliyeed nabad allah nooga dhigaa ku ilaa walaalkay aada umahadsan tahay oo ku mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan qayb igala noqotay inantaas degmada markaasi waa beriga nagala soo xiriirtay waxa ay leedahay tahriibku dhibaato fara badan ayaa laga dhaxlaa waxaana dhalinta ku buurin lahaa in markaa ay iska daayaan oo ay markaa dalkooda hooyo joogaan ayay leedahay waa kaaga mahadnaqayn aragtidaada iyo sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan in nagala qayb qaadatay saaxiibada kale ee fariimaha haddii aan usoo laabto fariimo fara badan ayaa ah xilliganba saaxiibadu ay soo dirsanayaan kuwaas oo markaasi aragtidooda ay ka dhiibanayaan saaxiibkan waxa uu leeyahay magacaygu waa cabdilxamiid saaxiib degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaan ku suganahay aragtideeda haddii aan dhiibtana waxa uu leeyahay waxaan markaasi dhihi lahaa tahriibku maahan wax habboon dhallinyarooy dalkiina jooga oo wax qabsada isaga ayaa inagu filan islamarkaana inaga badan ayuu leeyahay waa kaaga mahadnaqaynaa saaxiibka xiga ee qadka ku jira ayaan soo dhaweynaya daayo waayo akhsigaan joogaa kale darigtii la yidhaahdo nama sahlano kale dhibaatooyin fara badan wuu leeyahay si loo fiiriyo kale lama soo koobi kara hadda dhibaatadiisa laakiin dhibaatooyinka ugu weyn waxa weeyaan isheeg inuu dhibaato usoo gaaro inuu micnaha qofka la dilo jirkiisa laga soo gaaro inuu noloshiisa oo waayo ina kunsan dide ina waalidka ina welwel aad u weyn oonoo kale oo waayo cunkiisa uu ka fikiro oo taxiibe kala tariib laa misaanana inkastoo dhallinyaradeen ayaga ogsoon
dhibaatada ay leeyihiin sasatan hadwalaa wadariiban koley sina mau fiiriyaan waxaa dhihi lahaa aniga in dariib iska dayaan koley masalan way arkeen indhahooda ku arkeen in oo shagiidi saxarada koley waxay maraan koley dhallinyara lu sheegi maayo koley waanana way ka dhanyihiin sida ani aaminsanaha koley waxay aniga arkeen marka wallaahi asin waxaa dhihi lahaa aniga in inaha iska dayaan tahriib masalano koley noloshooda iyo sidooda kalene inay iska dayaan jeclaalaa markaanka saaxiibka xiga ee qadka ku jira ayaan soo dhaweynaya dahbaha iyo bal aragtidaada ku saabsan dhanka iyo weliba ee tahriibka
dhibaatooyin aad u fara badanaa mar weliba tahriibka lay sheega ama arknaa dhigteeda aan ku maqalnaay walaalahee soomaali gaar ahaan dhallinyarada tahriibka u badan waxaan maanta u sheegi lahay inay tahriibka iska joojiyaan qof weliba wadankiisa inuu iska joogo oo rabbi subxaana u tacaala nabad ii barwaaqo wadankiisa oo udu inuu ilaahay wadankiisa nabad ii barwaaqo oo noo keena taasaa ugu baaslee tahriibka wax wanaagsan maaha qaybkiisa aad u jiro badan wax halkaan usoo koobi kara ma adkaasoo aadaa u mahadsan tahay waa kaaga mahadnaqay aragtidaadii sida wacan aad markaasi barnaamijkan qayb igala noqotay daabo saaxiibada qaybka saaxiibada kale ee markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadanaya islamarkaana aragtidooda dhiibanaya ayaan usii jaleeci doonaa dhanka fariimaha aan usoo laabanaya saaxiibka xigay qadka ku jira weli saaxiibada wicitaanadan baaqa kusii ahaanaya soo dhowow magacaaga halkaa joogtay aragtidaad cabdiqanaya bal aragtidaada
cabdirasaaq horta barnaamijkan quruxda badan lahaa wasiin aad iyo aad idinka imaadmarinayna waa barnaamij loo baahnaa in dhalinyarada soomaaliyeed lagu wacyigeliyo maxaa yeelay dhalinyaro soomaaliyeed ayaa waxay ku la-aanayeen maalmihii ugu dambeeyey amaba sanadihii ugu dambeeyey qeybaha oo taariibayaasha ayaa lagu dhamaa iskaafo markaa fiirisane ee dhalinyarada soomaaliyeed taariikhaysan u baahnayn ay dhigayaan cunug oo toban iyo shan sano sayaaba wax lasoo baraya ayaa iska taariibayo dacatirada ay sababtay in magafo gacanta ku dhigayo dhalinyarada qaar وقال ما يقول لك أنا خيبها عالم ويقول مرقع في رسول كريم كوا عقبت وين وسوق جهدي دلقاء الصوماليات دولة الصومالي وحاك عطلين دانا دلقاء الصوماليات إني تقاور في عن أو دلقاء إني كريم كجوان وقت بكسو inay u samayso shaqo fiican oo shaqo abuura dhallinyarada soomaaliyeedna ku horjoogsato caqabadaha ay kula kulmayaan taariifnimada sagaabu markaa firso aniga dhallinyaro badan u aqaanay oo qaar aa saaxiiba een ayaa waxaa ku yiri markaasuu kuwa qaar waa laga furay kuwa qaarne sagaabu qodobkooda oo danyar ah ayay ayna waxay ay wajaheen caqabad aad iyo aad u dhib badan marka marka kuwa qaarna waa la jiri kuwa qaarna marka barnaamijkan quruxda badan oo ku wacyigelinaysa dhallinyaradana aad iyo aad iska imaad culina adaa umahadsan tahay saaxiib waa kaaga mahadnaqay aragtidaada iyo sida quruxda badan ee aad markaasi barnaamijkan inagala qayb qaadatay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan ayaan isla soo gaarnay saaxiibada fariimaha hal iyo laba markaan eego kuwaasoo barnaamijkan inagala qayb qaadanaya magacaygu waxa ay leedahay waa nadar cabdiraxmaan degmada hiliw ah gaaraan xaafadda suuqa xoolaha ayaan barnaamijka ka dhegaysanaya iyo sheekada xiisaha badan ee tahriibka markaasi ku saabsan haddii aan aragtideeda ka dhiibtana waxay leedahay tahriibku ma ahan wax markaasi guud ahaanba dhalinteenna ku wacan sidaan saaxiibada iga horeeyaba markaasi aan ku raacsanahay aragti ahaan waxaa jira qoysas fara badan oo danyar dhalintoodana ay tahriibayaan waalidkii ayaad arkaysaa in meedihii heri habeen markaasi ay u taagan yihiin iyagoo markaasi carruurtoodii baadigoobaya ama raadinaya ayay leedahay inantaas waxaan dhalinta ku boorin lahaa in guud ahaanba tahriibku ay markaasi ay iska yareeyaan xitaa dalkoodana wax u qabsadaan inantaas ayaa u dambeysay saaxiibayaal guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa rubaayaddii gaabneed oo aan kaga hadlaynay dhibaatada tahriibka uu leeyahay rubaayadtan lacana intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi weliba ammaano allah